جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo weeraro kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ku dhowaad labaatan askari oo kufaarta kenya ah ayaa bakti iyo dhaawac ku noqday howlgal qorshaysan oo ka dhacay gobolka mandheera ee ka hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya wafdi ballaaran oo uu horkacayay suldaanka cusub ee beesha hadame ayaa gaaray degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ee bakool maamulka dowladda saliibiyadda ee kenya ooga dhisan dhulka n f d ayaa ka cabanaya dhaqaale darre baahsan oo soo wajahday maamulkaas ruux soomaali ah ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay gudaha dalka koonfur afrika wejiga labaad ee xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota wilaayada islaamiga hiiraan maamulka islaamiga degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan degmadaas golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ka tacsiyeeyey geeridii ku timid suldaankii beesha murursade ee labada jubbo iyagoona dhanka kale ka hadlay wanaaggii suldaankaas
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waa subax sabti ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan weeraro kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya warkan iyo war kale oo ku aadan ku dhowaad labaatan askari oo kufaarta kenya ah oo bakhtiya dhaawac ku noqday howlgal qorshaysan oo ka dhacay gudaha gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga salibiyadda kenya waxaa inoo faahfaahinaya yaasir maxamed ciidamada mujaahidiintu waxay howlgalle isugu jira dagaallo toos ah qarax iyo kamiin khasaa'ir lagu gaarsiiyey kufaarta iyo murtadiinta ka kala fuliyeen wilaayaadka gado iyo hiiraan ee kala dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya dhanka wilaayada gado habeenkii xalay ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee baraxow ee degmada baardheere ee gobolka gado sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay shalay dagaal culus ku qaadeen garoonka degmada baardheere oo xero ciidan u ah askarta xabashida itoobiya qoriga r b g-ga ah ayaa haleelay dhismo ay xabashidu xerada ka waaridaysan jireen dhanka wilaayada hiiraan ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa buundada liqliiqato ee magaalada beledweyne waxaana dhawaqa qaraxa si aadaha looga maqlay xaafadaha beledweyne mandheera waxaa xog dheeraadaha laga helayaa kamiin shalay ciidamada mujaahidiintu ay u dhigeen kolonyo ka tirsan saliibiyiinta kenya oo ku socdaalayay duleedka deegaanka wargaduudo ee hoostaga degmada ceelqaalow ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya bakhtigu waa sideed askari oo kufaarta kenyaatiga ah dhaawacuna waa toban askari oo kufaarta kenya ah gubashaduna waa gaari kooyal ah oo qori dhishii ka ah saaran yahay geesiyada tawxiidka ayaa har iyo habeen fuliya weeraro kala duwan oo lagu naafeynayo cadowga allah ee dullaanka kusoo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid yaasir wafdi ballaaran oo uu horkacayay suldaanka cusub ee beesha hadame ayaa gaaray degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ee bakool sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdiqani maxamed
waa mid ka mid ah soo dhoweyntii ugu ballaarneed ee uu la kulmay suldaanka guud ee beesha hadameh suldaan maxamed xasan cabdi tan iyo markii loo doortay hoggaanka cusub ee beelweynta ansaartaha ee hadame suldaan maxamed xasan cabdi oo loo yaqaano bunow ayaa markii loo doortay hoggaanka beesha waxa uu guda galay booqasho uu ku tagay qaar ka mid ah deegaanada iyo degmooyinka ay degto beeshiisa isagoona kala kulmay soo dhoweyn aan horay loo arag bulshaweynta degmada rabdhuure ayaa si diiran u soo dhoweeyey wafdi uu hogaaminayey suldaan bunow waxaana suldaanka marxabeen kadib loo dhaadhiciyey goobtii loogu talagalay in lagu soo dhoweeyo qaar ka mid ah odayaasha iyo culimaa udiinka degmadaha ayaa kalimaad soo dhoweyn ah madasha ka jeediyey taas baa dishaasi loogi hadama sohor leen sheegay ugaas iyo gaala dili ugaaska muslimiinta ahaay haddana ugaaskii muslimiinta ahaa doorani runtii waa isla fahmay ini baaha wiin jarta oo hadama ugaas diinta ku gaamiya un baahanyi ilaahay galanka giliy mayba lisaray galanhoobaa gali tallaabada koowaad degmadii rabdhuur hadamaaga waa ila areey jihaadka aadiisu mas-aawshayu degmadii jihaadka ku bilaawday ha kurid allaahu akbar allaahu akbar may hasiinsalayni hasiinguridnay si jeelan iyo mayla raa'isu hadama jeelin hasiinsalayni waan ogaan ini jeelayteen sanwiilidhinoo korkooy dhawaasho oo dhanu kufuladaanee lahnoo dhawaay baaburtanoo horkooyta hawaankii ragiibinoo horkooy eeda lahneen dhawaay eedaanka farahani ee walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahadle allihii mahadiisan koobamaan iyo an mahadnagaan muddo koowaad ee sida la ogsanyi geeka walini la rooge weftigii mabadan ugaaskii hadama laha door yani la roog may kale ni la rooge qulmadii dadka handhoojay hayti yani la roogd may lahaa dadkii weftada haay ugaaska iyo ulmadii nuqabadii kale ilaa bay bakool lukushalkoway maysan lahaa jazaakum allahu khayran ha dhowaada dalba fayl ha ka dhowaada galanfurun ha ka dhowaada suldaan maxamed xasan cabdi oo si weyn ugu farxay soo dhoweyntii uu la kulmay ayaa bulshada rabdhuure iyo guud ahaan beeshiisa ka codsaday inay la qaadaan xilkii loo igmaday isagoona ugu mahadnaqay sida niyad samida leh ee ay u soo dhoweeyeen tan kale maysan weydiisadey dhammaan tolki aan walanhaayetiin in een do'ay tano ilaahay subxaana watacaala fudeed arantan ilaahay eenkawaale hanoo eyla ulusta ilaahay subxaana watacaalaan guudhaama in weydiisadaane ini tolki baalwiinti hadama leerhaay howlika madowta ilaahay kawaalamaana ilaahay aduug nooqaad anti noo jirin ilaahay niin aafi madnamadan bilaawatay ilaahay niin dhamaastar anti madnamadiyo waarta ilaahay noomas weel kolley ii lama igoorab way dhamaday haddii dhamanan ilaahay maybu aha ee booskanka waalijana meelo on ka nooladaana in meelo on anbahaana ilaahay lamaad meelo lamaad daarood ilaahay nin wanaaji su'aalo aakhir ilaahay mane dhaba mayba wax si isan sharafta le qiimaha le isan hayn dhawaytan eedii eeda mayba aan ka mahadsantiin reer habdhuur assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhowaan waxaa magaalada buurdhuxunle martigelisay wafdigii ugu ballaarnaa ee isaga kala yimid wilaayaadka islaamiga kaas oo kasoo qaybgalay munaasabadii caleemasaarka suldaanka cusub ee ay yeelatay beesha ansaarta ah ee hadame mahadsanid cabdiqani maamulka dowladda salibiyadda ee kenya uga dhisan dhulka n f d ayaa ka cabanaya dhaqaale darro baahsan oo soo wajahday maamulkaas marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya wararka ka imaanaya dhulka muslimiinta n f d ee gumaysiga ku haysato dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa sheegaya in maamulada dabadhifeeda ah ee dhulkaas ugu magacaaban kenya iyo muddooyinkii lasoo dhaafay la kulmayaan dhaqaaleyari baahsan oo soo wajahday maamuladaasi duqa magaalada wajeer ee dhulka n f d ay xoogga ku haysato dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in maamulada ay kenya ka dhisatay dhulkaasi ay soo wajahday dhaqaalayari baahsan ninkan oo lagu magacaabo axmed cabdulaahi ayaa waxa uu tilmaamay in dhaqaalaha maamulada ay kenya ka dhisatay n f d oo hadda maraya halkii ugu hooseysay qaar ka mid ah adeegyada ay bixiyaan ayuu sheegay inay hakadgeli rabaan sababa la xiriira dhaqaalayarida soo wajahday maamuladaasi waxa uu intaa ku daray inay hadda ku qasban yihiin joojinta shaqaalaysiinta dadka ay kenya u soo wakiilatay inay nidaamkeeda ka hor shaqeeyaan si ay uga shaqeeyaan danaha xukuumadda nairobi maamulada dabadhilifka ah ee kenya uga dhisan gobollada dhaca dhulka n f d ee ka hor jira gumaysiga nasaarada kenya ayaa ah kuwa u carbisan saliibiyadda kenya iyagoona ku tumanaya xuquuqda dadka muslimiinta ah ee ku nool dhulkaasi kuwaasoo gaarada kenyaatiga ah ee cadaawadda xooggan u qaba islaamka iyo muslimiinta u geystaan dhibaatooyin nooc walba leh mahadsanid marwan ruux soomaali ah ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay gudaha dalka koonfur afrika nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixintan inoo haya wararka naga soo gaaraya dalka koonfur afrika ayaa sheegaya in shil culus oo galaaftay nolosha qof ka soo jeeda soomaaliya uu ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka mambalanga ee dalkaasi shilkan baabuur ayaa saacadihii lasoo dhaafay si gaara kaga dhacay duleedka degmada delmas ee ka tirsan gobolka mambalanga ee dhaca koonfur afrika sida ay soo xaqiijiyeen ganacsatada soomaaliyeed ee dalkaasi u shaqo tegay goobjoogyaal ku sugan dalkaasi ayaa soo sheegay in ninka shilka ku dhintay oo caan ka ahaa magaalada johannesburg iyo magaalooyinka kale ee dalka koonfur afrika lagu magacaabi jiray mustafa maxamed dhaqane loona garan ogaa dhuudhi sawirro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay burbur ka gaaray gaariga uu watay ninka ku dhintay shilka baabuur ma aan dhacdadii koowaad oo uu ku dhinto ganacsade soomaaliyeed sanadkan sii dhammaanaya gudihiisa dhowr dhacdo oo shilal ah ayaa laga soo wariyey waddanka koonfur afrika waxaana ka mid ahaa mid dhacay bishii mey kaas oo ay ku dhinteen maslax maxamed boosh iyo maxamed eshariif cabdulaahi sannadihii dambe waxa uu dalkan martigelinayay shilal dhowr ah kuwaasoo siyaabo kala duwan u galaaftay nolosha dhallinyaro soomaaliyeed oo dalkaasi u ganacsi tegey mahadsanid abuushayba wejiga labaad ee xamlada irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar le kaga socota wilaayada islaamiga hiiraan faahfaahinta warbixintan waa kan mar kale yaasir maxamed degmooyinka iyo deegaanada wilaayadii hiiraan waxaa si habsami leh kaga socotaa wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili irshaad waxaana fagaaro ku yaala deegaanka show ee hoostaga degmada jallaqsi lagu gubay waxyaabaha mamnuucaadka ah sida waxyaabaha dhacay mobilada shaashadda iyo waxyaabaha kale ee dhibaatada ku ah nolosha qofka muslimka ah culimada iyo waxgaradka deegaanka show oo kelimaad ka jeediyey fagaaraha lagu gubay waxyaabaha dhacay iyo waxyaabaha kale ee mamnuucaadka ah ayaa kula dardaarmay ganacsatada deegaanka show in allah uga baqaan ganacsigooda ummaddana ay u keenaan waxyaabo tayo leh oo aan dhibaato u horseedaynin naftooda من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى سكن صلوات الله وسلامه عليه xaaladda marka maanta waxay maraysaa fadiqalbihi way kasoo tagtay iska fiiriyo iska eego adigu is ilaali waa kasoo tagtay maanta waxay joogtaa munkarkii in lagu zuulinaayo gacan bir ah in lagu zuulinaayo ayay joogtaa maanta ciddii marka isku dayi laheed wax kastoo munkar ay soo rarto muslimiinta dhexdeeda ay soo rarto oo ay markaa muslimiintii ku baabi'iso oo muslimiinta ay ku dulaysato cudurro u soo rarta maanta waxaa lagu zuuliyaa ha ogaadeen biyadillaahi uma biyaydi lmuslimiin marka waxaan leenahay nin walba oo ilaahay kaba muslimiintana halaynin meelas irsakkaa jirana irsakha ka raadin deegaanka aan hadda joogno deegaanka show hadday tahay mobeello waaweyn hadday tahay waxyaabihii dhacay oo kala duwanaa sida nanaca ilmaha caanaboorihii daawadii xoolaha buskudkii burkii waxyaabihii kala duwanaa oo soo qabtay oo ka banaanka yaallo waxaa kaloo uga heliyay ikhwaani fillah si gaara waxaan ula dardaarmayaa dadka ganacsatada ah ummaddiina ood ka dhex shaqaysataan ka ganacsanaysaan ilaahay subxaanahu watacaala uga cabsada waxyaabaha caafimaadkooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda dhibka u keenayo ka ilaaliya ilaahayna subxaanahu watacaala uga baqa idinkana waxa weeye kasab xalaala oo awlaadiina iyo idinkaba waxa weeye mustaqbalkiinaba waxa weeyaan dan u ah insha allahu tacaala ka shaqaysta tan iyo markii wilaayadii hiiraan ku dhawaaqday in la gudagalay wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiil irshaad ayaa waxaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada si dardar leh kaga socotaa wejiga labaad ee xamlada mahadsanid yaasir maamulka islaamiga degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan degmadaas faahfaahinta warbixintan waa kan cabdiwahaab maxamed bukhaari dowladan ayaa loo qabtay inta badan haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe taas oo kor loogu qaadayey garaadkooda diimeed islamarkaana ay wax badan ka faa'iideen muddadii ay dowladan socotay oo ahayd muddo saddex maalmood ah ayaa lagu qaatay ciwaano kala duwan oo mid kasta uu muhiimad gaara u leeyahay haweenka waxaana ka mid ahaa booska ay gabdhuhu uga jiraan islaamka ka qayb qaadashada gabdhaha ee iyo shuruudda xijaabka markii dowladdaasi ay soo idlaatay ayaa qaar ka mid ah haweenkii loo soo xiray waxa ay la hadleen idaacadda islaamiga ah ee andalus oo munaasabadii gabagabada goobjoog ka ahayd insha allahu tacaalaa saddex maalin ayay dowra inoo socotay waxaan ku qaadannay saddexdaa maalin makaanatul mar'atul islaam gabadha muslimadda booska ay ku leedahay islaamka iyo xijaabka iyo shuruudiisa cilmi la bartaa fadliga uu leeyahay iyo gabadha jihaadka kaalinta ay ku leedahay aljihaad fii sabiililah kaalinta ay ku leedahay sidoo kale waan ku qaadannay waxaan kaloo ku qaadannay alwalaa walbaraa altawbatu waalistikfaar in tawbo ilaahay loo noqdo xaggiisa istikfaartana lala yimaado sidoo kale waan ku qaadannay xuquuqu zawjeenna waan ku qaadannay intaas ayaan ku qaadannay dowradii saddexdii maalin inoo socotay walaalayaal meesha waxaan ugu soo dhammaada dooro aad iyo aad u cajiib badan maasha allah saddex beriyaan ku qaadanay gabadhan walaasheeda iga horeysa see u sheegtay marka waxaan waxaan ka faa'iidaysanay wax walbo oo shay diini ah maasha allah marka waxaan jecelnaha dowradan oo kale inagula soo celceliyo waaligeena iyo daacigeena ilaahay xifdiyi iyo shiiqi anna waa haweenka ku dhaqan gobolka jubbada dhexe gaar ahaan xaafada tabwaale waxaa naloogu soo dooro saddex maalin ee naloogu qabtay markiiska amu qadiij ilaahay waxaan ka baryaynaa dadkii soo qabanqaabiyey dadkii ku shaqa lahaa culummadii dadkii noo keenay muxaadaradan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay miisaankooda aakhiro ugu kabo inuu ajri xasanaad ilaahay ka siiyo annagana kuwii qaato inuu ilaahay naga dhigo oo ku camal fala dowradan ayaa qayb ka noqonaysa dowra diini ah oo dhowaanahan maamulka islaamiga ah ee degmada uu u qabanayay qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo xitaa ka dhacayay meelo ka baxsan magaalada sida deegaanada istaraatiijiga ah ee degmada bu'aale hoos yimaada mahadsanid bukhaari ugu dambayntiina golaha nuqbada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ka tacsiyeeyey geeridii suldaankii beesha murursada ee labada jubbo iyagoona dhanka kale ka hadlay wanaaggii suldaankaas bashiir muxuudiin abawayman ayaa warbixintan inoo haya كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
kani waa masiirka aadana weliba oo ku nool dhulka guudkiisa waana xaq ku dhowoobaya insaan kasta marka ay qadartu soo haleesho waa safar sahaydiisu tahay alla kacabsi iyo cibaado ruuxii u diyaargaroobana uu liibaanayo kii ihmaaliyana uu ku khasaarayo الموت حق والحقيقة مرة ولنا بموتانا عظيم عظاتي ولنا بموت maadaama ay tahay sunno kowni ah oo aysan jirin cid seegaysa waxaa maalin weliba adduunyada faaruqa dadyow badan oo u hoyda hoygooda rasmiga ah waxaana shakhsiyaadkaasi ka mid ah suldaan maxamed maxamuud maxmedeeq oo ahaa suldaankii beesha murursade ee gobollada jubbooyinka allah u naxariistee wuxuu habeennimadii khamiista oo taariikhda ku beegneed sagaal iyo tobankii bishan jamaadul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri uu ku geeriyooday isbitalka degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kadib xanuunno uula dhibanaa in muddo ah ugu dambayntiina uu isaga guuray nolosha adduunyada una boqolay xagga rabbigiisa suldaanku wuxuu sannadkii kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii uu ku dhashay degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose halkaas oo uu ku soo barbaaray kuna soo qaatay waxbarashadiisii dugsiga hoose dhexe iyo sare suldaanku wuxuu ifka kaga tagay toban carruur oo isugu jira wiilal iyo gabdho suldaan maxamed deeq wuxuu ahaa taariikhdiisa wuxuu ku dhashay degmada suldaan cabdulqaadir xaydar waxa uu ahaa mid ka mid ah garbaha iyo saaxiibadiisii ugu dhowaa suldaan maxamed maxamuud maxmedeeq yaraantiisa ilaa iyo weynaantiisa waxa uu inooga waramayaa qayb ka mid ah taariikhda saaxiibkiisi gaar ah wakhtiyadii uu yaraa inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuuna ilaahi ha u naxariisto suldaan maxamed deeq suldaan maxamed deeq wuxuu ahaa taariikhdiisa wuxuu ku dhashay degmada jamaame waxaas ku waxbartay degmada jamaame iskuuleedka degmada jamaame uu baxay ilaa iyo dugsi saro wiil yarow ahaa waxaas ahaa afartan iyo todoba sano jiras ahaa hadda maxamed deeq waxaa lagu yaqiinay markuu arday ahaa inan aada u degan wanaagsan cayaal balooley ee dhib badneen uu ahaa dariska iyo ilmaha caruurta kama cabaadi jirin bulshawada uu ahaa maxamed deeq burburkii sagaashan iyo labadii dowlad maxamed siyaad markay burburtay oo wadanka burbur iska dhacay wuxuu ahaa nin nabadeed u ahaa usoo wiil yar ah burbur qabiila ka jiray maxamed deeq qabiil oo maanta lagu tirinaayo ma jirin cid kasta ku nool deegaankan degmada jaama iyo xabaalinkeeda wuxuu ahaa nin u siman nin u colqaada ma jirin nin asu colqaadana ma jirin maxamed deeq wuxuu ahaa nin hadda maanta dhibaata ay ka jirta degmada jamaama ama yatiim ha noqdaan ama cid qadees oo liidato dadku u ololeeya uu ahaa u gargaaro si a ku naqiinay nin dayaruu ahaa fikradkiisa iyo maskaxdiisa wax ku abuurnaa ahlu naxariis u ahaa maxamed deeq waxaa dhihi karaa ina safar aska jiri degmada jamaama maahani janaaso aska qeyb gelan ma jirto ayaa dhihi karaa usa safar jira maahani dadka waxuu ahaa ama sakiir hadduu dhinto ama qufuyn hadduu dhinto booqdo janaasada ka qeyb galo qabriga wax ku bixiyasa maxamed deeq nin hadda la iloobi karo ma aha nin bulshada dhan rag iyo dumar u dhexeeya u ahaa maxamed deeq nin hadda cid hebel iska baxi la dhihi karo ma aha waxaas ahaa hadda maadaama as ahaa suldaan suldaan soomaaliyeed oo muslimiintaas ahaa dadkaas u dhexeeyey waa nin maslax jecel waa nin boqosho booqasho badan waa nin deriska booqanaayo ehelka booqanaayo maxfalad dadkaas u badan yaha tegi jiray aad iyo aad u naxariis baxan- ba- naxariis badanaas ahaa waxaa leenahay ilaahay ha u naxariisto soomaaliya iska tegey qabiilka ma tegin oo dhammaantan isnaga tegey mana iloobi doono waxaa leenahay ilaahay janat alfirduus allah ku arsaaqa leenahay ilaahay idinkiisa maxamed deeq taariikhdiisa wax lagu tilmaamayo degmada jamaame hore uma arkin waa nin gargaar badan oo ahaa ka warqabo bulshada hoosaan ugu warqabo waxaas ku leeyahay marmar usoo socdo war cidda abal waa liiditaan iyo xaaladooda caada ma aha beledka u galno waan u qorshayn waxaa u qorshaynaas leeyahay maadaama uu ku sifoobay akhlaaqdaasi wanaagsan yaraantiisa wuxuu allaah u naxariistay suldaanku ahaa mid aanu ku dhex milmin dagaaladii sokeeye iyo fidnadii soomaaliya ka dhicisay wixii ka dambeeyey markii ay burburtay dowladdii shuuciga ahayd ee maxamed siyaad barre maadaama uu ahaa shakhsi dhiiran furfuran bashaasha holkar ah waxaa maxamed maxamuud maxamed deeq sannadkii kun iyo afar boqol saddex iyo afartankii hijiri loo doortay inuu noqdo suldaanka beesha murursade ee wilaayaadka islaamiga ah ee labada jubo sidaas ayuuna ku qaaday ammaano culus oo loogu doortay inuu ehel u yahay wuxuu suldaanku allaah u naxariistay wixii markaasi ka dambeeyey dadaal dheer uu galay sidii uu u samato bixin lahaa ummaddiisa tabaalaysan una noqon lahaa naqiib ku hogaamiya shareecada islaamka isagoo dhanka kale inta uu beesha hogaaminayay kaalin lixaadle ka qaatay halganka lagula jiro cadowga ee duulaanka shaadalladiranimo ku jooga waddanka toobiyay ogow ma nihin sidii shalay aan ahayn dad kitaabka ilaahay isku maamulaayo oo dhisanaan nahay saaka wiil istishaadi oo lulaayo oo tm wato yaa kaa hortegaya haddii ilaah yidhaha tm wiil wataa kaa hortegaayo meelaa ku tilmaaman tahay iyo meelaa ku taallo taariikhdaada waa la iloobaa etoobiyay ogow waxaan idin leennahay etoobiya aan nagu qaldamina dad waxaan nahay naftooda ilaahay ka gatayaan nahay etoobiya sidii shalay aan nahayn ma nihin
suldaan maxamed deeq wuxuu dhanka kale dadaal dheer ku bixiyey sidii jahliga looga saari lahaa bulshada muslimka si gaara kuwa uu mas-uulka ka ahaa waxaana dadaaladiisii midho dhalay ee allaah idinkii hirgelay ka mid ah furitaanka macadka qurduba fariciisa magaalada jamaame meesha aan joogno waxa waaye waxaan dhihi karaa meel laga sii horumari karo oo tillaabo kale laga qaadi karo waay liannahu suldaankeenna khayr allah sii suldaan cabdiqaadir xaadir xaqiiqatan ana xasuusuu igu dhili shakhsiyan kii waxaan ahay iskoolka hadda uu sheegayay iyo dhinkii ijaasa ka qaataanahay imtixaamka koowaad ilmaha maanta waxbaranaya aniga shaksiyan waa ay soo jiiteen sababtoo taa waxbarashada iyo miisaaniyadda ay leedahay iyo qaabka ay leedahay aan dareemi karaa leannahu maanta qof walbo wuxuu dareemi karaa wax la barto in ilaahay subxaana qaadirka kitaabkiisa adduun iyo aakhira wax lagu liibaanaya inay tahay waxaan jecelnaha haddii ilaah yidhaaho intaas iyo in lamid ah in magaalada jamaama la xuso laguna xuso in ay waxbarashada ayadana ku horumarsan tahay macadgana ay targelgelisay xaqiiqatan walaayadeennana kheyr allah siiya waxaan ku jiraa dadkii salaadiinta codsaday macadkan alxamdulilah ilaahayna nagu maceebana maanta aaaartiisana waa muuqataa waxaan leeyahay marka insha allah daayarta maanta soo baxayso waxbaranayso waxaan kula dardaarmaa hal qodob insha allah waxbarashada meesha ay maanta ka wadaan ha ka sii siyaadiyaan xaqiiqatan waxaa maanta caqli leh ninka fikiro oo waxbarto allaah u naxariistee wuxuu ahaa hogaamiye dhiiran oo jooga mid ka mid ah golayaasha lagu go'aamiyo talada ummadda hamigiisa ugu weynna waxa uu ahaa sidii ummadda looga dulqaadi lahaa cadowga iyo sidii ay u horumari lahaayeen guud ahaan bulshada hoosaarsanaysa shareecada islaamka sida ay ka markhaati kaceen dhaqankii ay isku shaqada ahaayeen anigoo ku hadlayo afka odayaasha dhaqanka jubba sufla waxaan halkan tacsi oga diraynaa ehelkii uu ka baxay iyo muslimiintii uu ka baxay walaalkaas maxamed deeq waxaan leenahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun wuxuu ahaa walaal soomaaliyeed wuxuu ahaa walaal hogaamiya muslimiinta shareecada islaamka ku hogaamiya walaal wuxuu ahaa suldaan ah ummadda soomaaliyeedna suldaan u ah khaasatan maxamed deeq reerkii uu ka dhashay suldaan uma aheen wuxuu ahaa soomaali oo dhan oo muslimiinta ayuu suldaan u ahaa waa nin bashaashuu ahaa nin furfuran ayuu ahaa nin farxad badan oo mar walba qosla ayuu ahaa nin kheerka iyo caqiidada alwalaa walbaraa ku dadaalana wuu ahaa ilaahay waxaan leenna walaalkeenna siduu ugu dadaalaya alwalaa walbaraa iyo caqiidada saxiixa ilaahay waxaan u weydiinaynaa annagaa nahay odayaasha dhaqanka jubba sufla iyo muslimiintao dhanba inuu ilaahay jannatulfardowsi walaalkeenna uu geeyo ilaahayna u naxariisto owlaadiisana ilaahay subxana watacaala u hagaajiyo gadaashiisna ilaahay usan ka fidneen inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun walaalkeen suldaan maxamed deeq ilaahay ha u naxariisto jannadii fardowsana allah ka waraabiyo wuxuu ahaa suldaan ka mid a salaadiinta ee ku dhaqanka shareecada islaamka ee jubba sufla suldaanku sidii horeba loo sheegay wuxuu ahaa suldaan aad iyo aad macnaha u qalbi furan u laab xaaran ummaddu ay islaamku isugu mid tahay jecel aanan la gabanin waxyaalaha markaasi asaga ku soo dhaco oo khayr ah inna lilaah wa innaa ilayhi raajicuun walaalkeena ilaah u naxariisto suldaan maxamed maxamuud maxamed deeq ilaahayna jannada fardowsana ilaahay ka waraabiyo ehelkii uu ka tegay iyo qaraawadiisana waxaan leenahay sabar iyo iimaan ilaah ka siiyo ajasiisa meesha ku ekaad iska imtixaan u ahay xanuunka ajasiisan meesha ku ekaad waa nin ehel ah oo qaraabo ah waana nin firfircoon oo bulshadan iyo qeyrka u roonaay waa nin bashaash ah waa nin oo aad u firfircoonay golaha ku dhaqanka shareecada waxaana leenahay dhammaan ehelkii iyo qaraawadii iyo golihii ku dhaqanka sabar iimaan ilaaha ka siiyo suldaan maxamed maxamuud maxamed deeq waxyaabaha lagu xasuusan doono waxaa ka mid a inuu ahaa mid la dareen ah ummaddiisa daadadkii iyo fatahaadihii ku dhuftay waddanka sannadkii lasoo dhaafay ee kun afar boqol shan iyo afartankii hijiri wuxuu suldaanka qayb ka ahaa kolinya dhowr ah oo gurmud u siday dadka ku saamoowey fatahaadaha isagoo habeenno badan dhaxanta iyo biyaha u jiiftay sidii uu u kormeeri lahaa dadka dhibaataysan sida ay marar badan soo qabteen kaamirooyinka warbaahinta magacayga haddaan ku bilaabo maxamed maxamuud maxamed suldaanka beesha karanle ee jubbooyinka alxamdulilaahi rabbialcaalamiin meesha aan joognana waxaa la yidhaahaa buulamaamow kaas ahaan waxay tagtaa degmada kabsuumo yay hoos tagtaa alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waxaana u taagannahay in aan muxuu ahaay te deeq lacageed oo jamcadda alaxsaaniya alkhayriya ay bixinayso iyo muxuu ahay te istaalka weyn ee degmada jilib daawo deeqeed oo dadka ka hortag caafimaad ayadana in laga bixinayo wallaahi tuulooyinka waxay ka kooban yihiin wax hadda la tilmaami kara ma lahan masaagiro waa ka mid ah miig waa ka mid ah mashaqaa ka mid ah kabsuumaa ka mid ah buulamaan beled aamiinaa ka mid ah sabatuuniyaa ka mid ah buulodhimbilo waa ka mid ah tuulooyinka hadda magaaladan hadda hoostaga kabsuumo waxaan uma leenahay ilaa iyo siddeetan ilaa iyo toddobaatan tuulo waaye waxaa hadda soo kaco barakacayaalka soo kacayna waxa waaye markaan qiyaaso ilaa iyo siddeetan ilaa iyo toddobaatan iyo shan tuulo waay markas toddobaatan iyo shantaas tuulo alxamdulilah ilaahay baa mahad leh waxaa la gaarsiiyey deeq lacageed waxaa la gaarsiiyey deeq daawo waxaa laga haqabtiro waxyaalihii dadka ay u raadin jireen meelaha kale ama hay-adaha ay u raadin jireen ama caqligooda lagu duufsan jiray alxamdulilah ilaahay dadkii ayagaa isku tashtay macnaha raggii macnaha xarakada khayr alaasi xarakatu shabaab almujaahidiina waxay isxilqaantay inay dadkeedii barakacaayay dib u dejiso deegaanada caafimaadka qabo in dadka la dejiyo haddii alla kuu rooyahay dadka markii la dejiyena wixii markaas baahi sida ay dadka u kala baahi badan yihiin in loo baahi diro hadday deeq caafimaad tahay hadday deeq daawo tahay iyo hadday deeq lacagee tahayba الموت حق والحقيقة مرة ولنا بموتنا intan waa qayb yar oo ka mid ah wanaaggii suldaan maxamed maxamuud maxmed deeq allaa u naxariistee waa haliyey nabadoon mujaahid ah oo dariiqan soo raacay wakhti kuwa badan oo asaagiisa ahay dib uga dhaceen kuna sabray caqabadihiisa waxaan allaah u weyddiinaynaa in addoonkiisa maxmed deeq uu ka waraabiyo jannadiisa kuna abaalmariyo wanaaggii iyo dadaalkii uu u galay ummaddiisa
سكراتي لكن عزاء المؤمنين بموتهم لقيا الكريم بواسع الجنات aad buu u mahadsan yahay bashiir warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu